kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka v o a oo aan ku eegi doono xaaladda nololeed ee qaxootiga iyo tahriibayaasha ka soo jeeda dalka etoobiya gaar ahaan kuwa ku sugan magaalo xeebeedka boosaaso oo ah halka ay tirada ugu badani iminka joogaan tahriibayaashan oo u badan dhallinyaro rag iyo dumar isugu jira waxaa ka mid ah kuwo aan qaangaarin waxaana hooy u ah goobaha bannaan ee ku yaal xaafadaha iyo waddooyinka magaalada boosaaso dadka deegaanka ayaa u arka in xaalad caafimaad xumo ay ka dhalan karto goobaha ay seexdaan dadkani maadaama aysan haysan musqulo ay isticmaalaan dhinaca kale qaxootiga iyo tahriibayaasha ee ku sugan gudaha magaalada boosaaso ayaa ka cabanaya in bilihu ugu dambeeyey ay bulshada qaar kala kulmeen caqabado ay hanjabaadi weheliso barnaamijka faaqidaada waxaa toddobaadkan marti noogu ah cabdulaahi maxamuud cali oo ka mid a dadka deegaanka ee ka walaacsan tahriibayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha boosaaso qareen mustafe yuusuf oo ka hadli doona xuquuqda ay dadkani ku yeelan doonaan bulshada ay martida u yihiin iyo injineer xayaad maxamuud cabdi oo ka mid a aqoon-yahanada puntland aragtideedana ka dhiiban doonta xaaladaha ku soo cusboonaaday qaxootiga iyo tahriibayaasha ku sugan magaalada boosaaso hase ahaatee inta aynaan barnaamijka gudagelin waxaad marka hore dhegaysataan codadka qaar ka mid a qaxootiga ku sugan magaalada boosaaso kana soo jeeda dalka etoobiya kuwaas oo ka cabanaya caqabadaha iyo hanjabaadaha ay kala kulmeen qaar ka mid a bulshada faadimo ibraahim wadankii waan joogi jirnay labaatan sano baan joogi jirnay caruurtaydii halkan ku dhalay waxaa anugu dhibaatada hore arkana ma jirto caruurtaydii waa iska nabad laakiin dadki waa la sheesheegaya badda kan qaadanay anaga maaha maaha anaga waa qof kale baa qaate anagu lama tirsana anagu waan ku ragna soomaali baanu nahay soomaali baan noqonaba baddii baad qaadateen way oromadii weeyaan waan idin raafaynaa meesha ma joogi karaysaan baa la leeyahay anagu qohoti baanu nahay qohoti la-aan baa meesha joogna laakiin anagu waa wadankii waan ka dhalanay inaan ka dhalanay waan ku tirsanahay walaalaanu nahay muslim baanu nahay waanu isku wada cashahadanaynaa waxaa dhib noo soo geysanayo weli ma arag laakiin iminka baddii la qaatay maa laleeyahay laakiin baddii qofkii qaatay annaga maaha annagu waa qoxti baanu nahay waxba shaqadaani kuma darsano waan hoogsanaa laakiin anigu idinka dhaa joognaa waxaa dhibaato hanaga daayaan anuu waa sharaabi abdi buro weeyaan waa afkuun weeyaan anuu qofu ku dile qofu budka igu saarayo qofu ku laagana lama arag waa gartay maxay dhahayaan afka marka ceebka waa la odhanaya oramada waa la qaatay badday ugu qaadanaya waan waa la tagaysa annagan ku raafayna weeyaane sheekada cabka weeyaane sheekada caadiga qofu qof ugu dilay qof lacagta ku shaqeeyana ku eriyey ku diidana lama arag dareenkuna waa la raafayna wallahi idinkuna waa la raafayna caawayo waa la arkaysa caawan ku imanayna wallahi caawan haddaa igu saaran weyno waa la odhanaya taas hadalka weeyaan sidoo kale agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta m r c maxamuud jaamac muuse ayaa v o a uga waramay xaaladaha qallafsan ee soo wajaha muhaajiriinta iyo sababaha keena inay mararka qaarkood dalbadaan inay dib ugu noqdaan waddamadii ay ka soo tahriibeen sida dalka etoobiya hadda sanadkan waxaynu joognaa bisha koowaad ogow waa hadda bilka la dhaafay markii la eego twenty fourka la eego marka sanadka horena de markii la eego sanadkii hore marka loo kamberdaro sanadkii ka horreeyey oo two thousand twenty one two thousand twenty threegi two thousand twenty two laba kun iyo labiyo labaatan waxaa ka dad yaraa laba kun iyo saddex iyo labaatankii marka hoos buu usii dhacay markaa xilliga ah laba kun afar iyo labaatanna bishaan hadda bishii labaatan bishaan keliya bishaan keliya ma garan karo waxay waxaa laga yaaba markii hadda roobkan qaadaan arrintan sool iyo hagaagto waddo isu furanto waxaa laga yaaba in midda kaleeto waxa sameeya hal mar baad waxa arkaysaa hal usbuuc baa muddo badan dad la kaydinayo jigjiga iyo dhulkay waraysanayaan waxa wadadu seeta amnigeedu seeyahay waxqabadka dowladdu seeya malayna qabanayaa maamuladaasa puntland iyo somaliland iyo bay fiirfiiriyaan activityga marka iyaga kuwa jona ka jirta waxaa laga yaaba jigjiga iyo meelo kaleeto inay muddo dad fara badan ku hayaan dhowr bilood marka hal mar baa jira fall out ay fullaac ah oo soo daayaan tira fara badan waxaa laga yaaba marka bil inay afar kun iyo dad gaaraya soo galaan bilna waxaa laga yaabaa inay sagaal boqol ama kun iyo laba boqol kun iyo afar boqol dhaafi waayaan way ku xiran tahay hadba sida meesha loogu keediyo duruufaha wadada lagu marayo markaa xilliga ka jira laakiin hadda wax eh, tiro xad dhaafa hadda idinma muuqato soo maaha tirax dhaafa ma jirto hadda anigu garowe waxaan soo aaday isniinta horeeto marka wadada aan marayay afar afar wax ka badan marda aan ka jirtay kolaya iska socota Eh, waan arkay runtii boosas adkilaab ilaa garowe way dhaafdhaafayeen laakiin tiro afar ka badan hal qof baa arkay shan qof baa waxay uga dhaafeen alxamdulilah daas marka la dhaafo dee way iska yimaadeenoo macquul iska joogay oo bishaas ahaynoo shaqo waayey oo waa meesha wuxuu soo baalka mataqaanaa mar waxaa jira nidaam kaleeto oo ayonta iyo dowladda iyo ay sameeyaan oo anagu aan u diiwaangelin oo ah dadka dib loo celinayo mararka qaarkood oo a v r la yidhahdo marka maadaama hadda iska adkaatay rajada yemen iyo mataqaana noloshii boosaasood iyo shaqo helitaankooda iyo wax aada u batay oo wax codsanaya wax way dadka raba dib celinta marka annaga way iska yimaadaan oo wax bay iska yaraa marna kama maqnaadaan haddii tiradu yar tahay iyo hadday badan tahay taana way iska yimaadaan marka bilowga sanadkan dad codsaday inaad dib u celisaan ma jiraan aad iyo aad aad bu ha aad iyo aad ha ilaa soddon iyo sideed baa bishii dhamaatay la diiwaangeliyey oo dad soo codsaday in dib loo ceshiya ma dad eh, tahriib meesha ku yimi oo xaaladda arkaybaa mase waa kuwa joogay oo raba dib inay u noqdaan labadaba sida een, faatimo dadkan waxaa lagu soo kaxaya for example een, information beena oo laleeyahay haddii aad mataqan boosaaso gaartaan jannada wacagaa la gelaysaan boosaaso haddaad dhaftaan jannatul cadna waxaaba gelaysaan midaa la arkin oo kaleeto oo khaliijkaa tegaysaan haddii marka ay meesha yimaadaan oo boosaaso rix bir ku qadaan oo aanay hoy jirin oo nadaafa jirin oo sanitation jirin oo aanay qubays jirin oo dhibaato mata meelay galaan aanay jirin oo nolosha aad u adkaato waxay door bidaan marka yaa mar meesha idin jecel iyo hal mar marka kuwii yimaaday iyo kuwa hore u jooga ku baaqamoodeen meesha ku baaba'aba iyo kuwaas kuwa u harmaanba markay arkaan nolosha meesha ka jirta baa waxay khasabtaa inay codsadaan dib in loo cesho mashruuca dawcelinta marka waxa waye mashruuc cajiiba oo dad badan caawiyey ilaa dhowr boqol baa sanadka hore la ceshay marka mashruucaas waxaan u malaynayaa tankii hadda qolyihii wax caawin jiray eh, dawladda iyo ururada waxaa ka shaqeeya way iska yaraadeen Eh, duruufo farbacaanta hali dhaqaalaha xilliga laga soo bilaabo covid nineteenka ilaa iyo iyo wareer meelaha ay dhahaan ereyada markaa dhibaatada ka taagan tahay ayaa focus ka saaraan oo kaleeto ina ka waaweyn marka fankii loogu talagelay dadka in la celiyo waxay leeyihin markaan anugu qaylo aan dhaqan wardo badan baan hayna noqon haya waxay yidhaahdaan lacag uma hayno laakiin kolley weli ma goyn oo tartiib tartiib bay u qaadaan hadda waxay sameeyeen criteria selection waxa la yidhaahdo oo dadka aada u liito ciyaalka iyo naagaha iyo dadka waaweyn keliya in la diiwaan geliyo oo la qaado eh, wax noocaasa etoobiya dib ugu noqonayaan ha laakiin wadda iska qaataa wax dheeq waktigaa qaata wey waxaa laga yaaba qof maanta la diiwaan gelay inuu joon gaaro baa laga yaabaa oo ama iskaba tegay ama uu dhintayba ama mataqaan kaba tanaasulay waa dhimato waxaa laga yaaba dad aan diiwaan gelin bishii koowaad lixaad in la yamayo oo aan dhahdo xagee joogaan midkaas maba hayno ma dhinteen markay markay saddex beri soo noqdaan iska tagaan iska qoostaan ugu dambeyntii maadaama aad joogta xarunta gargaarka degdega ah ee dadkan eh, socotada ah ama culays fara badan oo aad bilihii u dambeeya dareenteen maadaama dadku ay leeyihiin dad badan baa boosaaso iyo magaalooyin kale kusoo qulqulaya ma jiro ma ma jiraan taas horaan uga hadlay arrintan waxa weeye waa een, arrimahan kuu sheegay xagga socialka ah oo laga yaaba shaqooyinka dadka ay ku cuslayeen inay keento cadaawad dad kaleeto iskala daaranayo oo laga yaaba een, macna howlaha dhulka u- siyaasadeed ka jira mataqaanaan oo ee, ma aanan garanayna waa laga yaaba inay saameyn ku leeyihiin oo in mataqaan wax la oo xoogaha la buunbuuniya laakiin annaga wax culeys oo ka duwan sidii shaqadii caadiga ahayd aan qaban jiray oo mataqaana hawshaas nagu soo kordhay oo dad culeys oo inta ka badan ma jirto haba yaraa sanada kan iyo had sanadkii dhamaaday skeelka imaatinka waa sanadaha ay ugu yar yihiin meelaha qaarkood marka la eego wax iyago kale- duruufo badan ay duruufo badan ay keeneen waxaa keeni kara oo kaleeto saameyn ku yeeshay dagaalkii sool iyo mataqaana ka dhacay oo ah meesha ay ka- kasoo geli jireen marka somaliland ka yimaadaan gumeys iyo laas-aan ay soo mari jireen dagaalkaasi waa leexiyey mataqaan roodkooda caadiga ahaa qaar xaggaasi mataqaana waxay u jabeen buuhoodle iyo oo isaguna layn toos aan lahayn oo sidii halkaa u fudeyd oo kaleeto nimanka hal laamigay raacaan laamigaa kama degaan habeenka waxay alaabasadaan meesha u jeedaan subaxdii way kacaan meesha u jeedan ma ka raacaan haddii kala wareegaan waa noqonayaan ma yaqaanin marka waddooyinka federaliska aan laamiga ahayn waxay u keeneen hadday leexdeen dhibaatooyin in jihada ay ka dhunto marka iskoolko iskoolkooda waa sii yaraanaya wax kaloo sii yaraanaya ee jaanisyada iyo yeman u aadi jireen iyo mataqaana shaqada khaliijka iyo kuwa laftigooda aad moodo inay sii yaraanayso dagaal kasoo cusboonaadeen marka sanada kan aad bay ugu yar yihiin marka loo kombeergareeyo sanadii hore abrosferki marka la isku celceliyo een, ilaa laba kun iyo shan boqol ilaa afar kun inta udhexaysa baano oo guud weeye puntland oo dhan weliba aad moodo inay xoogaa meelaha qaarkood dee raboradaas anagu si akureedu yihiin kuwa dibadaha qaarkood laakiin anaga wax ma sanadkii hore amase sanadkan sanadkan dee bi- hadda bishii dhamaatay keliya baan baan haynaa keliya oo eh, tiradii hore aad buu uga yaryahay hadda ayaanu asgaranana midka la sheergaraynaa saddex saddex bilood baan ula sheergaraynaa qolyaha armataa aan la shaqeyno dawladda iyo marka haddaan fiirina markaan maarki la gaaro waan ogaanayna waan isku darayna markaasa wax loo qaybshaa bilaha markaasa wax la helaa maxaa keenay inta kus- kus- baabuur shan bis bil kas- inta ku- inta kusoo aadi karta ma garan karno saamaynta ku yaal dadkan hadda iyagoo aad arkayso boosaas oo guri irada laga bixi kara aanu jirin oo dadkaas ay dhooban yihiin oo tuugsan jireen oo qaarkood weliba aadyaabasa nadaafad darrada xilliyadan mataqaana magaalo qabowdahayo sanitaysigu aan fiicnayn iyo dhibaato ay ku hayeen waa la iska caawdeen guriga arkayso qadada marka dadka looga soo ordo qada kaleeto xabasho etoobiya kala siiyo ayaa dadku kuwa eradiba u geyn jireen oo waa la iska caawin jiray wax buuqa oo mataqaana ama nacayb oo ka saagnaa jira ma jiro arrintan hadda waa arkay aniga ma garan karno anigu siyaasiyan eh, ma nihin oo humanitarian baanu nahay Eh, inay saameyn ku yeelan karto oo gacmo kaletay waa laga yaabaa oo eh, xiriirada qaarkood xoogaa sii xumaanaya political meelaha qaarkood inay baxalki laakiin hadda nacaayb ku salaysan culays bay nagu hayaan imaatinkooda iyo farabadnaantooda oo marka loo kembargalo sanooyinkii hore aan oran karno sabab u noqon karaa maata in la takooro Al- eh, runtii kama jirto marka la eego laakiin ma garan karno kolley waa in arrintaas dadka mata odayaasha bulshada culimada iyo mata ururada bulshada iyo dowladda iyo assessment intaa ka badan aan la kaashano kaasi wuxuu ahaa waraysigii aan la yeelanay agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta m r c maxamuud jaamac muuse iminkana waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijkeeni faaqdaada waxaana ugu horeyn hadalka siinayaa cabdulaahi maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka ee ka walaacsan tahriibayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha magaalada boosaaso cabdulaahi maxay tahay tabashada aa qabtaan aad waa mahadsan tahay barnaamijkaaga nagu soo marqaaday horta eh, sideedaba en, waddan marka qofka usoo gudbaayo waa inuu horta sharciyeysan yahay ay dawladdu og tahay ninka kan sharciyeysan waxa uu yahay waxa uu ka cabanayo waxa uu ka soo cararay waxa uu u socdo laakiin dad iska lugeynaya oo yimi magaaladooyinkii oo waxay u socdaan ujeedadoodana aan garanaynin en, habdhaqanka magaalada tan ka jirana aan waxba ka aqoon dadkii aan luqad aqoon la rabay in maaragtay dadka kan haddii qaxooti yihiinna hay-adaha qaxootiga inta loo dhiibo la yidhaahdo meel gooniya nimankan ku haya ujeedada ay rabaan inay dalkooda amniga usoo carareen si loogu celiyo ama si meel kale ay usii socdaan haddii kuwa tahriibayaal jiraan la yidhaahdo dowladda eh, puntland ee ina dhaafiso nimankan idhaahdo ordayda bahashina aada laakiin tan saa usoo qulqulaysa weliba niman dhalinyaro ah oo weliba xaaladihii hadda eh, geeskuna isbabedeleen amni darro waxaa keen waxay ka imaan karaysa aan la mahadin sababtoo ah dhalinyaro xoog ba- aad aad u dhalinyaraysan waayo wiilal iyo gabdhaba hadda waxaaba kusoo darsanaa kuwa curyaama ah iyo kuwa indhala oo iyaguna magaaladii dawarsi ah marka caqabadahaas waa in qofkii la ogyahay ninka kan wuxuu yahay beri hadduu wax geysto hadduu magaciisiyo eh, ujeedada u socday waxa uu yahay dowladda waa ina ogtahay waa ina nidaamisaa dadka laakiin dad ka socda guryihii garaacaya oo sida ay hataa ixtiraam aqoon oo sida ay yani u garaacayaan albaabada ay leeyihin sida qof guri ilmo yaroo guriga leh oo kale garaacaya wax ka cararaya marka usoo baxda wuxuu kuleeyahay afku gacanta kugu kugu kugu tilmaama inuu cunto u baahan yahay cabdina waa jirtaa bal saasaa laga cabanaya bes maahane anagu nimankan wixii tahriibayana dawladda ha fududaystay ku tahriibi lahayn Eh, cabdullaahi waa kugu soo noqonayaa Eh, qaran mustafe sidee u aragtaa eh, waxyaabaha uu ka sanqariyey ah, cabdullaahi waa mahadsan tahay faadimo yaasin jaamac horta guud ahaan marka laga hadlayo eh, eh, xuquuqda dadka muhaajiriinta ah eh, sharciga ayaa jim tilmaamay En, dadka muhaajiriinta ahi waa dad soo doontay marka la qeexayo wax la idhaahdaa waa qof raba inuu helo nolol ka wanaagsan noloshii uu wadankiisa ku haystay marka taa laga duulayo shuruucda caalamiga guud ahaan eh, oo oo oo issue kani waa issue caalamiya Eh, aan xuquuqaha caalamiga ah mashruucaha caalamiga ah si guud bay u tilmaamaan Eh, hadduu yahay universal declaration for human rights iyo dhammaan eh, eh, eh, eh, eh, eh, qawaaniinta international looga ee kasoo baxay eh, eh, eh, ka hadlaya arrimaha muhaajiriinta Eh, dadkaasi waxaa la idhahdaa waxay leeyihiin xuquuq la siman xuquuqda qofka muwaadinka ah marka laga reebo xuquuqaha siyaasiga ah En, dadkaasi waa inay helaan xuquuq eh, eh, eh, amni waa inay helaan oo amnigooda la damaanad qaadaa oo aan wadankii lagu dhimaatay waa inay xuquuqdii socdaalka helaan ama ama freedom of movement wax loo yaqaano oo qofku uu eh, eh, ku safri karo wadanka gudihiisa ama ka safri karo waa inuu xuquuq waxbarasho helaa xuquuq caafimaad helaa xuquuqii kale dhammaan asaasiga ah qofku waa inuu helaa Eh, waxaa kamid oo kaleeto qofkaasi eh, eh, eh, eh, eh, eh, xuquuqaha eh, qofka inaan wax takoora ama dhibaata aan la kulmin luuqaduu doonaha ku hadlo afku eh, diintuu doonaha haysto dhaqankiisa wax kasta waa in lagu ixtiraamaa xaaladaha ka jira cusub ee iminka taagan marka la qiimeeyo saameyn ay ku yeelatay xaaladan geeska africa ka taagan waxaa wa waxa waxaa jira walaalkeyna uu iminka ka dhawaajiyey dhibaatada dadka muhaajiriinta ahi lagu haya waxweeye waa inu horta qofku dareemaa qofkan inuu yahay qof qariiba ama martiya oo waddankiisii ugu yimid qof aan dhulkiisii joogin qof aan waalidkii iyo nololkii iyo ehelkiisii iyo dadkii uu garanaya aan la joogin markay halkaa joogto qofku waa inuu kasoo qaadaa noloshiisa isagoo jooga waddan kaleeto oo ku nool marka dhibaatada qofku marka dhinac kale laga eego mar hadduu qofku wadankii ku cusub yahay xaalad nololeed iska haysato dhibaato way way wuu la imaanayaa oo saameyn way yeelanaysaa laakiin waxaa la qiimeeyaa guud ahaan qofkani baahidii iyo dhibaatadii haysatay ayaa la qiimeeyaa marka qofka in la garab galo wax lala qabto wax la siiyo wax la taro aan la takoorin dhibaato aan la kulmin shaqadii aan loo diidin iyadoo la eegayo meesha uu kasoo jeedo ama afka uu ku hadlayo arrimahaas oo dhan iyadoo la qiimeynayo waxa wanaagsan qofkii inuu nolol la simo nolosha dadka waddan kale oo kaleeto inuu dareemo
aada umahadsanta oo kugu soo laabanaya ansiyo injineer xayaad injineer ma kuu muuqataa caqabado ay la kulmeen dadkan kasoo tahriibay dhinaca ethoobiya bilihii u dambeeyey
runtii barnaamijkan laga hadlayo oo ah soo galootiga ethoobiyaanka ah dadkan waddo dheer bay soo maraan walow waagii hore aynu ogeyn waddadan waqooyi oo hadda xiran ay soo mari jireen laakiinse anigu fikradda ah ma qabo in dadkan la takooro walow haddaan dhanka kale u fiirino guud ahaan soomaali ahaan haddaynu u hadalno inagu soomaali baan nahay wadamo badan baynu u tahriibnay wadamo badan baa ilaa hadda qaxooti ka nahay marka dadkeenuna waa dad iska cabiifi ah marka sida hadda la maqlayo ama inta badan hadda sida suuqa ku jirta arrintii siyaasadii badda in dadkan loogu takooro ama ii sheegay lagu cabiifadeeyo anigu ma aaminsanan waxaan aaminsanahay waddanka nidaam dowliya ka jira iyagaa mataqaanaa yareyn kara soo soo gelista ay soo geliyaan haddaynu si u fiirino marka xaqiiqda ka hadlino dadkan darawalaa soo kaxeeya darawalka soo kaxeeya waa qof deegaanka u dhashay oo dadka iyo wadooyinka yaqaana qofkan iskama soo galeen meeshaan marka waxaan aaminsanahay si dadka deegaankuna inay mataqaanaa iyagoo aan cadiifad sameynin in haddii la saaraya dadkaana nidaam caadiya oo waafaqsan xaquuqda bini-aadamtinimada lagu saaro hadday joogayaanna nidaam caadiya oo siduu qareenku sheegay lalana kaashada hay-adaha caalamiga inay ku joogaan laakiin kan kale oo ah in dadkeenu iska dhalinyaraa jirta kuwa wadooyinka taagan walow aan maqlayno kuwa dhagxinaya dadkaas innaga xataa dan inooguma jirto in dhalinyarteenu intay baxaan dadkan la shiido la dhagxiyo la dilo dan inooguma jirto ha dad baa jira aaminsan arrintii hadda ugu dambeysay oo ii shogi ahaa siyaasadii badda iyo iyaga laisku barbar dhigo marka anigu ma aaminsani in dadkan iyo arrintii badda laisbarbar dhigo because ii sheegay wax iska galaybaaba jirinba
aada baa umahadsan tahay cabdullaahi ayaan siinayaa cabdullaahi tiro ka badan oo dadkan ayaa hore u joogi jiray magaalada boosaaso sida sanadkii laba kun iyo kob iyo labaatan iyo laba kun laba iyo labaatan iyo sida la sheegayo marka maxay tahay hadda culayska aad dareemaysaan oo aad ku dhibsanaysaan inay maarata albaabadayna kusoo garaacaan ama xaafadaha ay yimaadaan fadmo waad mahadsan tahay gariiqaanku waxaan umalaynayaa hadalkaygii wuxuu u qaatay inaan kasoo horjeedo in aan iyaga mucaaradayo anigu waxaan rabaa in nidaam dowladeed dowladda puntland ama soomaaliya meel walba ay ka galaan gobol walba ay galaan in dadka kan la liisgareeyo oo dowladdu og tahay ay siiso kaar dhaqdhaqaaqooda ku samaystaan ilen ninna og yahay waayo ninkii laakiin nin lug intuu kusoo galay oo inaan anagina ogeyn qofkan wuxuu yahay hadduu wax sameeyo haddii wax lagu sameeyo midna ma noo xisaabsana dadkan hore waa u joogi jireene dadkan maxaa maalin maalin walbay soo galaan maalin walbay soo galaan hadda laamiga haddaan marto laamiga weyn haddaan marto arkaysa waa soo lugeynaya buurtan halkaana waa kasoo dhacaan laasforay xaggan waa kasoo dhacaan dadka waxaa la rabaa inay liisgareeyaan oo dadkii meelku og yihiin kaarar siiyaan qofka markii booliiska haddii berrinto istaajo hadduu caalamka markaa qaxooti qofku yahay aqoonsigiisuu wataa maxaa ahayd hebel hebel san san san san san san wixii kaarkiisa loo yaqaana deegaankiisa adreskiisa la yaqaana laakiin halka maadaama adres b is jirin waa ina dawladdu ay siisaa kaarar oo qofka lagu aqoonsan karo amniga markaas dawladdu saaran yahay qof shacab oo la taxli kara male ninkaan berita xus samayo number buu leeyahy wax walba buu leeyahy meel loogu raha wuu leeyahay laakiin qofkii isaga u u yimi qasdigiisu ahaa ninkan inuu tahriib aado waana ninka hadle nin tahriib u socda waxaan magaalada loogu sii hay aan qaxootina ahayn oo awalba eh, qasdigiisu ahaa inuu halkan ka tahriibo oo eh, doonyahaas raaco kolle meelo badan marka oo waddan waa deegaan ahaan maxaa ka cabanaysaan marka laga reebo albaabkaasi garaacaya do- deegaan ahaan waxaan rabnaa inaan ogaano dawladdu dadka kan meel ma ku og tahay ma u rejistraysan yahay report ma haystaan warqad nidaama ma haystaan yaa ka mas-uula ilan dadka bey-adda dadkaan hore cabdullaahi dadkaan hore u joogi jireen cidna wax ma yeelaan way tahriibaan laakiin Maya.
hadda maxaa soo cusboonaaday oo dadku ay u dhibsanayaan oo Hadda- eh, faquuq iyo in baddi baa qaadateen iyo waxyaabaha noocaasa in la dhaho adiga makuu Maya.
muuqataa taas taas waa iishow cusub oo haddaan kuu sheego arrimaha geeska kasoo korodha ee ku jirta dadcadda ay faa'iidaysan dadka wax wax yeeli karaan haddii ninka wax la yeelo qofka wax la yeelo meel eh, xitaa eh, qofka wax la yeelo wuxuu ahaa magaciisigeeda xataa ilan qofka ma oroma ma amxaara ma ma ma tigrenya ma ma soomaaliba yani oo xaggaas qolada ka yimid yani qofkii waa inaan ognahay qofkan wuxuu yahay qofki yani wax hadduu geysta iyo haddii loo geystaba waa ina dawladda ursidaa lakin niman hadda iska soo gelaya oo eh, yani ficilkii rabaan iskaga samayn karaa qof baahan kaa laxan maayo dariiq- dariiqyada waa khasab qofka masquul ba yaqaano banaanadaasu iska fariisanaya dhib male taas ba haddii ba de- cadaafad gaaraba waxa loo firin karaa xaalad gaaraba loo firin karaa oo magaciisigade laakiin amniga berito dhalinyarada tan meel dawladdu waxaan rabnaa loogu soo hagaago oo yidhaahda war eh, eh, iyaga in loo sameeyo kaaba qabiil loo sameeyo qofkan magaciisa iyo wixiisa loo sameeyo community loo kala define gareeyo waxbaa u baahanahay laakiin aniga ma u baahnin wax iska socda iska yaacaya iska imaanaya waddanka meel wax loo raacan lahayn yaa qaatay oromo yaa yeeshay oromo hadda hadda amxaaradii ama tigranyadii kale ku dhex jirtay oromo un baa laleeyahay hataa ma naqa qofku wuxuu yahay oromo bal iska afkeena qabsadan Een, Soomaalida waxay leeyihin oromada waa kuu soo laabanaya qareen mustafe sidee kula muuqataa arrimahan uu cabdullaahi sheegayo Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, horta arrinka eh, walaalkii kale waa jii cabdilaahi Eh, dadkaas eh, diiwaangelintooda iyo arrimaha la xidhiidha Eh, horta way jiraan oo eh, diiwaangelintu eh, hay-aduhu way sameeyaan oo iyana si aar oo kaleeto kaadh bay ka haystaan dadkan iyagoo eh, dhibaato ku dhacday ama dhibaato geystay annaga maxkamadaha way nagu soo maraan kiisaskoodana waan aragnaa Eh, dadka eh, waxa waa yar yihiin dad eh, aan kaadh haysan ama aan diiwaan gashanayn oo hay-adaha aan diiwaan gashanayn waxaa jira een, xafiisyo gaara oo legal aid ah oo kiisaskooda gala oo ka shaqeeya oo difaaca oo eh, xuquuqdeeda iyo waxay dhibaatadii dadka u gaarsiiyaanna eh, kala shaqeeya qaabkii loo bixin lahaa Eh, sidoo kaleto way jiraan eh, communitiyo een, een, eh, u dhisan oo een, een, ay- ay- ay- ay- ay isku xiran yihiin laakiin dhibka jira wuxuu yahay waa run walaalkii waan la qabaa dadkaas waa way aad bay usoo fara badanayaan Em, farabadnaantiina way waxay keenaysaa in qofkii uu ama diiwaangelintii ka daaho ama maxaan ku rahdaye si kaleeto oo kaleeto ay dee aqoon darri iyo cillad kale ku dhacdo qofkaa in ma garanaysa ay sababto intaasi dhacdo Eh, xagga dawladda waa kay sheegay wuu ku saxsan yahay oo roolka dawladda ee dadka diiwaangelinta iyo nidaamka loo marayo iyo way waa waa wax sharciga oo dawladda lagu leeyahay iyaguna dee xuquuq badan baa kaga maqan een, xuquuq badanna way ku heli karaan Eh, sidoo kaleeto een, wax badan oo amni ahaan lagu kala badbaadi karaa eh, way kasoo bixi karaan laakiin waxaa la rabaa inaan eh, la dhibaateyn dadkan oo ama la bropagandayn ee dhibaatada jirta warar badan baa jira oo propaganda ah oo kor loo qaadayo oo inay dadka dhibaateynayaan in eh, maxaan ku rahdaye ay wadankii kusoo badanayaan inay dalkii qabsanayaan waxyaala noocaasa ee ma jirto boosaaso ilaa iyo labadii kun oromada ama ethoobiyaanka uu soo geliyey haddana stiil ma ma ma ma ma jir- ma gaari karaan dadka deegaanka degan ama ama uma dhawaa xataa boqolkii one percentage xataa kama aha Eh, taas waxaad ka garan kartaa dadkan inaanay ahayn dad deegaan iyo bad iyo dhultoona doonaya ay yihiin laakiin dad ay duruufi keentay qofkuna markii uu duruuftiisa ama baahidiisu ay ay ay meesha ay ay uu uu dantii lahaa gaadho wuu noqonayaa deegaankiisii buuna tegaya Eh, marka qofku waxa laga in shaqa la-aani hayso shaqo yar helo shaqadii yareed markuu ka shaqaysto uu dib u noqdo dhulkiisii uu wax ka tabcado laakiin qof deganaanaya oo soddon sano ama afartan sano deganaanaya magaalada ku dhaqani waa waa waa waa reer ama wax aada u yar oo waa waa number yar. marka inaan aada loo buunbuunin oo aan dhibaato xoog le aanay dadkaasi bulshada aanay kala kulmin sababto ah waxay kasoo carareen waa dhibaato nina waddankiisa kama yimaado nina waddankiisa kama soo tago haddii aan xaaladi jirin qof walba waddankiisu ka jecelaya inuu waddan kala tago laakiin duruufaha jira oo qofka xaalad soo forsaasay ayaa sababi karta inuu waddan kala tago wadamada deriska ahna waa badanaa wadamada la ysaga gudbo waa ognahay etoobiya iyo soomaaliya iminka xaalad adag baa ka taagan laakiin xaaladdaa taagan maaha inay saameyn ku yeelato dad masaakiina oo aan iyagu ogeynba mararka qaarkood xaaladaa taagan ama aanba u warqabin ama duruufi hayso ama gaajo hayso ama shaqa la-aani hayso ama tahriibba u socdaba maaha in niman siyaasiyiin oo ishaya ama dawlado ishaya oo issue waaweyn isku haya in ay saameyn ku yeelato maaha aada umahadsan tahay waxaan siinayaa injineer xayaad arrimaha socda iyo waxyaabaha soo cusboonaaday maxaad ku sifayn lahayd aada umahadsantaha wallahi ani waxaan ku safaynayaa kasta waxaan soo qaataa annagaba haddaynu soomaali nahay tahriibiyaal baan weli adduunka ka nahay weli adduunka qaxootibaan ka nahay itoobiyaanka laftigooda eno hadda inaga waddankeena soo galaya waxaa mudaa waxaan waa isku silsilad wadankeena dad ka baxa ayaa wadankooda jooga qaxooti ku ah walow qaybaaba horumar iyo mataqaanaa ka sameeyey ii sheegay waxaysan wadankooda ka sameeyen aysan dhigsan wadamada dariskana saasaan u wada joognaa laakiinse propagaadadan iyo dacaalahan raqiiskaayo ah wadankay qabsanayaan way inaga badina way inaga badanayaan horta inagu hadii aynu soomaali nahay haddaynu puntland nahay waa inaan aaminaa deegaankeena ha uu qof qaxoonti oo intaasoo bilood soo lugeynayay oon waxba haysan oo musaafira hadiiba aynu aaminsanahay deegaankan in laynaga qabsan karo waxaa cad inaynu inaguna wax istari karin dadkii qaxoontigii inoo soo gelayayna aynu wax tari karin marka taa looga baxo anigu markasta waxaa aaminsanahay dadkan masaakiinta ah in brambagaadada la sameynayo oo social mediaha la marinayo waxay saameyn kartaa caruurihii yaryaraha ee wadanka joogay dad iska waxaa jira seeflabood ah qof ay dilaan miday mudi ku dhuftaan miday dhibaateeyaan miday cusuriyeeyaan marka taasna dib inaga dib inoogu soo noqoto oo hadday tahay cuqubo bini-aadamtinimo iyo hadday tahay mataqaanaa tacshir wadankeena lagu dhex sameynaya ayay noqonaysaa marka mid aan aaminsana waxay tahay inaga meeshan dawlada ka jirta nidaam baa ka jira culimaa jooga aqoon-yahan baa jooga in hadda sidii dadkan loola dhaqmi lahaa laga tashado laysku kaashado laakiin cadiifadan iyo arrimahan siyaasadda waaweyn aan lagu lagu sababeyn because waxbaba kama oga haddii si loo fiiriyo xalku muxuu yahay cabdullaahi ugu dambeyn xalku waxa waaye in dawladdu ay dadka kan diiwaan geliso oo ayna dadweynahana wacyi geliso in dadka kana yihiin bulshada dad kusoo biiray mid noqonaya amnigoodana hadday wax geystaan iyo haddii wax loo geystaba ay u furan tahay dawladdu in maaragtay laga dacweyn karo ama la dacweyn karo intii kale aan rabina qaxootinimadaasna oo awalba iyagu qasdigoodu ahaa inay sii socdaanna inay dawladda u fududayso siay usi usii bixi lahaayeen oysan waxba ugu xanibin magaalada kolleyba waa baxayaan mar walba aada umahadsan tahay qareen mustafi xalku muxuu yahay dadka ay dawladdu wacyigelin in samayso dawladdu oo dadka dadka shacabka la fahansiiyo inaanay wax dhibaato ah aanay dadkaasi wax dhibaato ah ku wadin waddanka dadkana waa dad iska masaakiina oo soo kaxay oo qof xaalad nololeed waddankiisii kasoo kaxaysay inaanu bad iyo dhultoona dad soomaaliyeed ka qaadanan waa la ogyahay waana waana muuqataa sidaas darteed in dadka shacabkaa la fahansiiyo oo laga dhaadhiciyo oo hay-adaha iyo dawladdu ay iska kaashadaan in dadkaasi ay dad masaakiriin musaafiriina oo masaakiina oo aan waxba haysan oo iska socoto ay yihiin aanay dad dhibaato waddankooda ku aanay ahayn marka taasaa muhiimadu tahay dadka si shacabku aanay aanay wax dhibaato ah ugu geysan dadka safraya
aada baa umahadsan tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa injineer xayaad xalku muxuu yahay aada baa umahadsan tahay saadim yaasiin runtii xalku wuxuu noqonayaa in dawladda bulshada aqoon-yahanka ah sidoo kale culimada la wacyigeliyo masaajidada dadka laga wacyigeliyo oo ah meesha u badan oo wacyigelinta bulshada laga dhageysto beydka ilaahay marka ani waxaan dhihi lahaa xalku wuxuu noqonayaa in dadkeenana loo sheego in dadkan aysan dadna dhul ka qaadanayn musaafir yihiin qof musaafirana intu doono tira hala ekaado awood uma laha dad kale ay dhul kaga qaataan marka because dad hubaysanna maaha dad maanta laiska celiyan laiska celinayana maaha sidoo kale dawladda in ii sheegay lala wadaago xataa mataqaanaaye riboodada magaalooyinka iyo xaafadaha la siiyo meelaha ay kasoo gelayaan xataa anigu waan aaminsanahay oo xal way noqon kartaa dadkan intaysanba inoo soo gelin meelaha ay kasoo gelayaan wadanku xuduuduu leeyahay wadooyin laga soo galuu leeyahay in meelaha xataa la kantaroolo ooba intaysan soo gelin inaguna aynu dhibaato u arag iyaguna aynu dhibaato u geysan in la xadado soo gelitaankooda inta hadda joogtana xal xal waaro laga gaaro oo haddii amnigooda iyo mataqaanaa ii sheegay caafimaadkoodaba ay tahay haddii la bixin lahaa iyo hadday joogi lahaayeenba aad baa umahadsan tihiin dhammaantiin barnaamijkii faaqidaada toddobaadka v o a oo idinkaga imanaya magaalada boosaaso islamarkaasna ay marti noogu ahaayeen cabdulaahi maxamuud cali oo ka mid a dadka deegaanka boosaaso qareen mustafe yuusuf dibad oo ka mid ah qareenada ka howlgala puntland iyo injineer xayaad maxamuud cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada puntland intaasi ayaan kusoo gebagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo